bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat barakaatuhu duhur fayla dhugunsadayaal waxaa ka dhowaada warka duhurnimo qodobaduuna siin kahayn weliba ayuu shalciina shirka golaha wadatashiga qaran oo geekaasi rasmeen ku furmi magaalada muqdisho dowladda federaalk soomaaliya oo ku hadali warar been abuure oo lagu faafi wasaaradda waxbarashada oo shaacidii iniyo hiri doonta jaamacadaha qaar wasiirkii hore waxbarashada wasiir goodax barre waa waliba usare wadatashidii hiiraan waliba roodye yuusuf dabageeda madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo kulamo kuwada caabudu aqa galmudug oo digniin adag antirtii kooxaha isbaarooyinka dhigadaaya akhbaaraadka binaankana qodobkan warkaana siinkayn weliba useeya xiriirka dowladaha turkiga iyo imaaraadka oo hagaagahay waayahay markala duhur fayla dhugunsadayaal waa duhurnimo sabte taariikhdan iyo ka eedanta labaatii kowta bilisidaad lamadkii labaatii kowta intaas waliba ayuu hayana qodobada warka duhurnimo nuusin ka hayna inis diyaari ayoogayo faahfaahsan dhugunsadayaal shirka golaha wadatashiga qaran oo uusuu gudoomiyey ra-iisul wasaare roble yaa ku furmi magaalada muqdisho shirka golaha wadatashiga qaran yaa weliba horey lansi shaaciyey inigeeg usu kufurmo teendhada afasyooniya oona qoraalha kubaya xafiiska ra-iisul wasaare roble laka shaaciyey shirka inuusan dhexeeya xukuumadda iyo madaxda dowlad goboleedyada walibaana shirkun diiradda laga saaro doonay arrimaha ka idan doorashooyinka dalka oo hata bilaawadii walibaana lanku arinsudu doone ee qodobo dhowr e oo la sheegay in iyo la xiriiran doorashada dalka kudhiyaasa iyo oona la filahay in isbedel ku sameeyaan qaar kumid ah qodobadii horeytinka horey iyo heshiisanka diireen shirkii waana kanku horeeyey ee shirkii kanku horeeyey ee fasyoni ee lakashal saxiixday horeeyaa shirka golaha wadatashiga qaran iyo weliba lambalansanaayo inay khamiistii iyo iyo anfuruma madaxda balse reedandhiyow yaa kokoy madaxda qaar oo dalka ku muqanaya daraadii welibaana reedlan shaciyay inuusa jirka si toos anfurumo geeka u sabtay waana hata si toosan ku socda magaalada muqdisho ee caasimada dalka dhinay kale dowladda federaalk soomaaliya ayaa beeniyay warar saacado in ka dambeeyey siwiin baraha bulshada lankafaafaya iyo u ka eedanayay in shirkada diyaaradaha ee fly dubai iyo air arabia iyo lakuroji shaqeyn ku shaqeeyowka dalka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalk soomaaliya weliba ayay cadaytay inay arintun yeeto too been abuur ah waaniyo walban ku jarna welibaana wasaaradii intaas ka dartay iniyo injarna amarha kubahi oo ka eedan ee lamaada shirkadooda sidoo kaleed wasaaradda ayaa weliba ayay digniin indirtay warbaahinta iyo dadka baraha bulshada ka faafiyahay wararka been abuurka ah dhinih kaleed wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi goodax bare ayaa geeka reedanka nagadi ee magaalada muqdisho kureed markii isa maalmo kadhaaf ee maalmogelaha dhaaf ee ka sugnaayay magaalada beledweyne waana use weliba uuse ka eedeeyay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle in uuse hakad gidhiyey wadatashidii ku dareerayay magaalada beledweyne cabdulaahi goodax bare oo kumid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa qoraal u sahadhikii bartis facebook weliba uusan ku digayay dagaal weliba uusan ku digayay dagaal kudhiyow magaalada beledweyne welibaana uusa erayay weliba uuna deernayay magaalada beledweyne taariikhdii markii ahayd tumiko bila agoosto lamakii labaatii kowta si una xog waraysi iyo wadatashiyo shal duwan la qaadana ogaaska ogaasyada odayaalka dhaqanka iyo bulshada qeybo oo shal duwan tuman cisho uuna beledweyne ka sugnayni geekaya xamar riidanka nagani wadatashadii dareeri weliba hakad geliyey ee wafdi uu soo kaamiyo yuusuf dabageed oo dagaal ee kakoyi islamarkaasaytina qaardho iyo hadala ee daandaansi ah iyo baraha bulshada maryan dadka deegaanka waanan araga halka keliya inay dagaal wafdiga dabageed iyo weliba iyo umuuqdana dad colaad xambaarsan islamarkaasaytina iyo ka shaqeeyaan fikirka nawada madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasayti haddii ero waana iyo ka sheegen in haddii usunkoy haddii cali gulaaba usunkoyna beledweyne doorashii an ku dhiyaana maamul goboleedka city dhin kaleed walibaana uusan mahadnagay ogaas ogaaska siusa qiimaha badan ee anka sabari dhibaatooyinka qaar ee nabadeen nabadoonada waayo aragga iyo sida geesnimada leh iyo mas-uuliyadii layo oon ka adeegin ee danaha bulshada iyo deegaankaba wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi goodax barre oo ku sugnayay magaalada beledweyne waana safar riidaanka nagdi magaalada muqdisho dhini kale dowladda federaalk soomaaliya ayaa weliba wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya ayaa weliba ay sheegtay inay hiri doonta jaamacadaha qaar ee dalka sida faahfaahinta warkun usniin kafiriyow saciid sabriye wasiirka walbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya injineer cabdulaahi carab ayaa waybause sheegay in iyo qorsheeyahayaan in albaabada dhanlaaba jaamacadaha kiyaalah dalka gaar ahaan lagu bilaabo doona jaamacadaha kiyaalah magaalada muqdisho ee caasimada dalka hanaas iyo hambuyna shuruudaha wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya wayba use sheegay wasiirka walbarashada xukuumadda hilgaarsiinta cabdulaahi injineer carab in dhammaan ardayda soomaaliyeed iyo unbaahanyin jaamacado taya leh maadaama iyo dhiibayaan lacag iidan tira badan sidaasay daratiana laha reebo doona keliya ahaan tayada eedkanfaylale wasiirka ayaa sidoo kale waybause tilmaamay in iyo diiwaangeliyeen dhammaan jaamacadaha kiyaala dalka haddana iyo wadan qiimaynta xeerka tayada eedkanfayl ee walbarasho wayba use xusay in iyo qorsheeyahayaan in iyo hiro doonaan ka hor doorashada haan liidada ee hambuyno shuruudihii lanku baahanaay
jaamacadaha hadda waa wadnaa howshooda ciyaardhaweed waxaan samaynay institution ahaan ma dhisan yihiin horta ma dhisan yihiin wax magaalada qayla ka dhaca waa aragteen ayadoo lagu dhiiran lahay iskaga dhiiradaan haddana million standard aan samaynay oo loo qaybin doono oo sanad aan la siinayaa millionka standardkaas jaamacadii soo buuxi weyso waa la xirayaa insha allahu tacaala ma sii shaqaynayso waxaa loo sii degi doonaa academically waxay dhigaan waa howl ballaaran haddii oo ilaahay nafna u gaarsi aan sii joogno haddii kale waxaan dardaarmaynaa minimum standardkaas horta anoo joogaa la qaybinaa intaan doorashada la aadin inaan ka gaarsiiyaan rabaa la qaybinaa marka haddii ninkii kaloo yimaadan waxaan dardaarmaynaa in si cadaalada ciddii soo buuxisane ay shaqadeeda wadato ciddii soo buuxisane albaabada isku ruf jaamacadahaas u xiro sababta waxaa waaye in hooyo soomaaliyeed oo ama aabba soomaaliyeed oo ilmihiis siduu wax ku bara laog yahay oo lacag bixinaaya in la khiyaano oo la musuqmaasuqo oo waxaan waxbarashahayna beena baalkii maxaa la dhahay la siiyo haddii damiir xumay noqonaya qofkii ku fiirsada aniga kule kuma fiirsan doono meeshaasaan ardayga aan ka soo dhisi doonnaa insha allahu tacaala haddii la nool yahay kadib haddii haddii ama wasaarad ama shirkad ama ama meeshuu tagaba arday dhisan oo tartankan geli kara ayuu noqon doonaa insha allahu tacaala waa mahadsan tihiin aadaan idin salaamayaa macallimiinteenniyaa fadhida laga faa'iidaysto hadalka wasiirka walbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya injineer cabdulaahi arab yoibuusha ka beegamay hilla xalay wasiirka usi ku qayb galay xaflada kudhiidii caasimada dalka ee muqdisho
iideeda mahadsanyi saciid sabriye dhini kale wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug iyo digniin hagsaarti jidgooyooyinka ladhikado ee landhikado baabuurta ganacsiga ee deegaanada hooseeda caabud waaq iyo nawaaxidhe wasaaradda amniga iyo lamaha amniga farti ini tilaabo sharciga waafaqsan lagu qaada ahaan dhikadow jidgooyooyinka ee dhibaateeyo ganacsiga bulshada waraakubahi wasaaradiya waliba laga sheegay in lan aqbali doono dadka shacabka ee laga dhibaateeyo wadooyinka kayaala magaalada ee agagaarka degmada caabudwaaqa ciidanka ammaanka maamulka galmudug iyo dhowaan eena howlgalo ku fuliyeen deegaanada iyo eenayaalan isbaarooyinka walibaan iyo gacantaha ka dhigan qaar kumid ah kooxahii dhikadii oo dadka shacabka ku qaadaya lacagbaade qaar kumid ee wadooyinka kayaala deegaanka ee deegaanada maamulka galmudug iyo inti badan waliba iyo iinhaano isbaarooyin dhikdaayeen maleeshiya beeleedyo dhini kaleed madaxweyne ku-xigeenka galmudug mudane cali daahir ciid oo kulamo la tashi ah kuwada ee degmada caabudwaaqya waliba uu sooko madaxxalaytii madaxtooyada caabudwaaq uska qaabilay qaar kumid ee dhalinyarada iyo aqoon-yahanada degmada caabudwaaqa madaxweyne ku-xigeenka galmudug eena cali ciidya waliba dhalinyarada caabudwaaq uusan ka baaqay ini fidhagiyo ku kahan ooyo ku qayb qaadaan sugidda amniga iyo reedhangalgowka biliicda caabudwaaq waana iyo ku shaqeeyaan isdhexgalka bulshada degmada sayti sidoo kaleed madaxweyne ku-xigeenka ayaa waliba dhalinyarada caabudwaaqan ballan qaaday inay awoodda dhalinyarada reer lahanka naga doona shaqo abuurna lan sameey doona maadaama dhalinyarada iyo ayin mustaqbalka wadanka dhini kale dhalinyarada deegaan ee degmada caabudwaaq ayaa waliba iyo hodhawaayana inay awoodda degmada reer lahankanaga dhalinyarada walibaan iyo ballan qaadana inayo sameey doonaan isbedelo dhab eh oo kokooyow laku suubiyo degmada caabudwaaqa aan ka dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo waliba uusan mahadnagay maamulka degmada cabudwaaq iyo gudoomiyaha mahad ee cumar walibana uusan ka tilmaamay geesiyaal ee waliba uusan ka tilmaamay geesiyaal duruuf adag ha ku shaqeeyey eena waana mudan inay lan abaalgudaa dhegeystayaal waliba aysan dhegeysataan warkada hornimo ee warbaahinta raadiyo baydhabo haatan akhbaaraadka binaanka kulan lama filaan ah oo dhex maray madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan iyo sarkaal saroo dhiniga amniga ee waana ku dareeray imaaraadka carabta ayaa waliba eena lanku hadlay iyo ero arrimaha gobolka iyo maalgashiga sheekh tahnoon bin zayd al nahyan oo la taliyaha amniga qaranka imaaraadka ayaa waliba erdogan uuse kula hadlay arrimaha gobolka ee khuseeyay lamada dhinac iyo koronqaadowka maalgashiga iyo sidiiha ka waranti wakaalada wararka ee dowladda imaaraadka ee wama kurid markay kulanku isu kordhihii magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga erdogan oo waraysi c i telefishanka waliba uuse kadhawaaqna ka dhawaaqay ini wadahadala weeldada doonaan hogaamiyaha dhabta ee imaaraadka amiir amiirka dhaxal sugaha ee abudayib ee abudabi roor sheekh maxamuud bin zaayid al nahyan koronqaadowka xiriirkan iyo waliba yeelataa saameyn biliran xila hubaala-aan iyo ku jirta gobolka dowladaha gobolka iyo waliba iyo eena qiimayahayna sidii lanlama caamili karo afghanistan milasayt iyo daalibaan iyo xukunka la wareeyay markiiuse mareykanka iskuku bahi dalkaasiti soo kaleed miisaanka culus ee gobolka iyo kaleta dalka iiraan iyo waliba yeetaa tooyena miisaan weyn ee sidii lansii wada lahay ee tooyena ee aragsi adag ero sidii lansii wada lahay ee lahanka noolay lahay heshiiska nucleyeerka ee yoolagali ee dowladda iiraan quwadaha adduunka kulanka heerka sarahay ee waana yaray weliba laga dhisay calaamadihii eena sii korahay ee wacyigelinta sanadkii laha dhaafi sheekh maxamed bin zayd iyo weliba uuse sii joogtay warbaahinta taageero dowladda turkiga ankaeeday iniyo gacanka jeysadaan afgembigii dhicisoobihii ee lamukt mility kaasoo ku dhinagahay erdogan iyo inay taageeraan eena mintidiinta kurdiyiinta ee suuriya imaaraadka ayaa waliba dhatiis erdogan imaaraadka ayaa waliba iyaa erdogan waliba uusu nagaday bartilmaamaadka bartilmaameed kureed markii turkiga iyo hanrareen ciidamadiis qatar siyo taageeraan ee wadanka yar ee khaliijka iyo oona dhowaan laha afjari qaadistii cunaqabateynta imaaraadka iyo sacuudiga anwar qarqaash oo ee la taliyaha diblomaasiyadeed ee madaxweynaha imaaraadka carabta ayaa waliba uusina ee kalunkunka tilmaamay koo taariikhi e lamada bilood ee lahadhaafi imaaraadka iyo turkiga iyo waliba ay wada galeen heshiisyo ganacsiyo dhowr ee kureed markii sanado badan iyo jarti inkastoo sanado badan iyo hamarayn inkastoo iyo yarta markii la barbardhigka heshiisyada malaayiinta dollar ee caadiyan iyo dhaqaalaha iyo shal duwan ee kabiyaasa eena abidubay dhugunsadayaal warkay duhurnimo ayaa antaninka dhon warka waliba sare waana siina socodsiyaano maxmayare dhiniga farsamada injineer borohay war kun warlamid antin reedan ku kulmaan sidaas iyo ammaane allah